waxa weeye waxaad moodaa muddadii iminka uu muuse hayay xilka in laascaanood ay fogaatay waxa fogeeyena waxa weeye ama odhaaha ka yimid madaxweynaha oo aan munaasib ahayn ama colaad dadkii in laysraaciyo dadka uu diray oon dad waayeela ahayn inay sii fogeeyeen xaaladda waxa weeye deegaanka dadka ah ayaa xadka lagu gaari karaa oo dee jooga xadka waxay ahayd inuu ku qarameeyo inuu hay-adihii dawliga ahaa gaadhsiiyo inuu sii wadinoo sidii xukuumadihii ka horreeyey ay yeeleen meesha xabad laguma gaadhina waxa lagu gaadhay talo in taladii uu nala sii wado dadkaygii halkan joogay laakiin hadda waxaad mooddaa in ay colaad qaateen waayo dhulbaante markii hore muu ahayn dad israaca laakiin waxaa israaciyey xukuumadda muuse israacisay habka ay u gashay ee ay haddii albeedinkiisa leeyahay ee ay hawsha u gashay ee bilowgiiba ay ku bilowday ayaa ahaa hab khaldan oo aad moodaysid inaan lala tashan ama laga tala badsan aan ahayn maalin dhaweyto wuxuu u diray ciyaal yaryar oo ay magaaladu u bixisay bajaaj ayuu u diray waxaas waa waxa dadka sii fogeynayo waagii esnam ay halkan xoraynaysay ciyaal iyo odayaal iyo marka wax loo diro way sii kordhinayso cayduna waxunbay sii xumaynaysaa way sii kordhinaysaa dadkuna wayse sii raacayaan marka waxa weye wixii wanaag lagu waayo xumaan lagu heli maayo ninkii la odhan jiray maxamed xaaji ibraahim cigaal ilahay u naxariistee maalin baa waxaa dhacday garba dhan baa duntay doox dabeetana dad wadar xabaalaabaa meesha ka soo baxday wadarta xabaalaha ee ka soo baxday waxaa hareera taagnaa madaxweynihii daahir riyaalo oo madaxweyne ku-xigeen markaa uu ahaa waxaa hareera taagnaa guddoomiyihii baarlamaanka oo ahaa qaybe axmed maxamed aadan oo labaduba labada hareeraha ee reeraha ahaayeen hareeraha ee aan ahayn reeraha dhexe labadooduba iyagoo taagan yihiin ayuu yidhi mijinjaadaa ku layseen dadkan intuu ku jeestay reerkoodii waxay ku tusaysaa inuu liidar ahaa oo uu ka badbaadinayo dadka inay ku qamaamaan labada nin ee ku xiga inay ku qamaamaan dadku inay wax wada dhigteenna wuu muujinaya laakiin hadduu muuse kolba dhinac la ooyo uu dhinacun la ooyo dadka kalena uu ka warhayn waayo madaxweynuhu in badanoo dabcan mudane hadlay iyo in badanoo hawshaa ka shaqeeyeyba dee dhinacaas gobolka si weyn buu uga hadlay oo haddii dee dhinac walba dhinacaama ka arrimo badan dadaal weyn ayuu ka galay markaa matini macaradnimo uma hadalka haddaa jeedinaysaa oo ku geejiya may anigu mid mucaaradada ma jeedinayo waxa weeye somalilan inay hagaagtaanu doonaynaa siday ku hagaagi lahayd baanu doonaynaa haddaan mucaarid nahayna waayo mucaaradku waxbuu toosiyaaye wuxuuma ma xumeeyo mar walba wax lama xumeeyo
muddo kooban bay hadda xukuumaddu jirtaa muddadaa maxaa kaaga baxay muddadaa kooban waxaa iga baxay waxaad mooddaa dariiqii waddadii uu ka tegey muuse waddadii uu ka tegey siilaanyo inuu madaxweyne muuse hayo waayo sababto ah toddobiyo toban meelood oo ay dadkooto ku haystaan ayuu maalintii ugu horraysay u oggolaaday in la saaro oo la oggolaado in la baadho eerboodkaa ugu horraysay stiikariskii markii odhadkii uu ku dhejiyey dhowr cisho kabacdi wuxuu yidhi ha laga fujiyo in transbarent la noqdo oo wax la toosiyo muuse diyaaru maahae dariiqii tii hore ee laga cabanayay ayuu raacay oo weliba aad tanna looga sii cabanayo tii hore waxaabay dhaantayba dhaqaalaaba suuqa soo gelaya tani indhahaabay isku qabtay nin adag weeyaanoo hadduu wax beddelaya wax allaale wuxuu beddelay ma jirto wuxuu bedeli kari waaye morgan buu bedeli kari waaye ugu dambayntii guddoomiyihii ashaxa ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa tahay waxaa jiray dhowaan inaad hore u sheegtay in ashax la marin doono duur iyo waabeey oo laba siyaasioo xisbiga ka mid ah oo hore munaasabad aad u joojiseen oo xukuumaddu waday ka qayb galay arrinkoogii iyo warkoogii halku ku dambeeyey wuxuu ku dambeeyey weli kalfadhi baanaan isugu iman xusbigu shaqadiisa wuu qabsanayaa haddii ilaahay yidhaahdo waannu isu imanaynaa waa la isweydiinayaa siyaasadduna waa gambalar waa khamaar khamaarkaas ciddii ay raacdo ayuunbay noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo deg deg baannu hawshaas islaanna ha u gala in sha allah biidni illahi